الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay muqadimada ama hordhaca kitaabka waxaynu ka hadalnay alxamdu lilahi aladi arsala rasuulahu bilhudaa alxamdu macnaheeda ayaynu ka hadalnay iyo alrasuul macnaha looga jeedo rasuulka halkan loo idaafeeyey ilaahay subxaana wa tacaala mualifku yihi rasuulahu waxau uga jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaana halkaasi uu tilmaamay baynu nidhi irsaalu nabiyi calayhi salaatu wasalaam inay kamid tahay min nicam illahi alcadiima ilaahay nicamkiisa waaweyn walihada ba mualifku raximah llahu tacaala ilaahay nicmadaasi uu ku ammaanay oo uga mahadnaqay alxamdu waxaa mahad dhamaystiran iyo ammaanba leh lilaahi ilaahay bay usugnaatay aladi allahaasi oo arsala soo diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la soo diray alhudaa luqa ahaan waa albayaan wadilaala waa caddaynta iyo tusinta ama alhudaa marka ay ku soo aroorto nusuusta ama adilada min alqur'aani wasunna waxaa kelmasi ay u timaadaa macaani kala duwan alhudaa mar waxay timaadaa iyadoo looga jeedo alhidaaya alcaama hanuunka guud oo ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa inuu u yeelay garaad qaarkoodna caqli ay wax ku kala soocaan oo ay ku kala gartaan waxa dhib u leh iyo waxa dheef u leh waana hidaayada ilaahay uu ku sheegay fii qowlihi rabbuna aladi acطaa kula shayin khalqahu tuma hada waa jawaabta uu siiyey nabiy llaahi muusa calayhi salaatu wasalaam fircawn rabbigayo waxa weeye an anigiyo walaalkaygan haaruune kula hadlayna allaha shay kasta abuuray abuurkaa dabadeedna siiyey hanuunkiisa tuma hadaa ilaahay subxaana wa tacaala hidaayada noocaasiya kumuu gaar yeelin bani aadamka bal rabbi subxaana wa tacaala xataa xayawaanaadka iyo kuwaan caqliga lahayn buu ilaahay hanuunka noocaasiya uu siiyey hidaaya caama ayaa taa la yidhaahdaa hidaayada nooca labaad waa hidaayat اdilaalati walirshaad waa hanuunkaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu tusiiyey mukalafiinta wadada saxda ah oo u sheegay uu u caddeeyo ilaahay uu baray waa hidaayada ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay fii qowlihi waama hamuudu fahadaynaahum faاstaxabu alcamaa cala alhuda reer hamuud ilaahay wuxu uhi waanu hanuunine maaha macnaheedu xaqaanu waafajinay ee xaqa haddii la waafajiye way islaami lahaayeen ee macnuhu waxa weeye bayannaa lahum alariiq wawadaxnaa lahum asabiil waddada xaqaa baanu u caddaynay oo aanu u bayaaminay fastaxabu alcamaa cala alhudaa indho la-aan iyo lumitaan bay ka doorteen hanuunkii ilaahi subxaana wa tacaala uu siiyey waxaa la mida qowl اllahi tacaala ina hadaynaahu sabiila ima shaakira wa ima kafuura ilaahay insaanka waxau yihi waxaanu ku hanuuninay wadada hadaynaa hadaynaahu ay bayannaa lahu wawadaxnaa lahu طariiq wadada ayaanu u caddaynay oo aan u bayaaminay wayaan macnayhi isagaa caddayntaa dabeed noqonaya shaakir ama kafuur noqonaya hidaayada markaa hidaayat dilaala walirshaad hidaayada tusinta iyo caddayntu waa caamatun lijamiici lmukalafiin mukalafiinta oo dhan ayay iyaduna caam u tahay oo cid kastoo ama mukalafiinta guud ahaan ilaahay waddada saxda waa u caddeeyey biirsaali arusuli wa inzaali alkutub waxaanu ilaahay ugu caddeeyey inuu rusul usoo diray kutubna uu usoo dejiyey hidaayada nooca saddexaad ee qur-aanka lagu sheegay nacam waa hidaayatu altawfiiq walilhaam waa hidaayada waafajinta inuu ilaahay subxaana watacaala qofka xaqa waafajiyo oo rabbi subxaana wa tacaala qalbigiisa uu geliyo hanuunka iyo iimaanka waa hidaayada ilaahay subxaana wa tacaala uu la gaarka yahay ee cidina aanay la wadaagin ee loo diiday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilah uhi inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa inaka laa tahdi ay hidaayat atawfiiq walilhaam xaqa ma waafajin kartid oo qalbiga uma gelin kartid qofka aada jeceshahay walaakina allaha yahdi man yashaa walaakina allaha yuwafiq wayulhimu bilxaqi man yashaa ilaahay baa waafajiya oo xaqa ku ilhaamiya cidda uu doonayo waa hidaayada ilahay uhi faman yurid illahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam ilaahay ka uu doono inuu hanuuniyo hidaayata taw ile hanuunka kale oo ah tusinta ilaahay dadka oo dhan waa hanuuniye kaafirahum wa muslimahum faman yurid illah ka ilaahay uu doono an yahdiyahu ee an yuwafiqahu lilxaq yashrax sadrahu lilislaam ilaahay waxa uu ka dhigaa laabtiisa mid u ballaadhan islaamnimada oo bimacnaa aqbasha marka hanuunkaasi hidaayadaasi waa miduu ilaahay la gaar yahay waana ta rasuulka ilaahay uu u sheegay inaan isaga lagu faral yeelin ilaahay waa kayihi laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa laysa calayka hudaahum macnaheedu waxa weeye ay tawfiiquhum wa ilhaamuhum dadka xaqa inaad waafajiso oo xaqa aada qabadsiiso oo aada ku tasho oo qalbiga iimaanka iyo toosnaanta aada u gelisa adiga dushaada maaha taasi ilaahay baa subxaana wa tacaala cidduu doona ku arsaaqa waxaanu ilaahay ku arsaaqaa cidda uu ogaa intaanu abuurinba inay ka ehel u yihiin walaakina allaha yahdi man nacam inaka laa tahdi man inaka laa tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin baa ka dambaysa oo ilaahay subxaana wa tacaala hanuunka markuu qaybiyey qismadaasi waa qismatu cadlin waa qaybin ku dhisan cadaalad liannaha mabniyatun calaa cilmin lianna waxay ku dhisan tahay cilmi ilahay cilmigiisa ayay kasoo fushay hanuunka markaa tusinta iyo caddaynta xaqa ilaahay baa subxaana wa tacaala ku sifaysan oo ilaahay waa ka yidhi wa ama thamuudu fahadaynaahu oo ilaahay baa dadka xaqa u bayaamiya waayo kutubbuu usoo dejiyey rasuulla waa usoo diray waxaa kaloo ku sifaysan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkuna wuxuu ahaa mid dadka u bayaamiye u caddeeya xaqa wa inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim dadka waxaad tusinaysaa oo aada u tilmaamaysaa da toosan waxaa kaloo ilaahay hidaayada noocaasi iyo hidaayada caddaynta waddada ilaahay uu ku sifeeyey qur-aanka ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam waxaa kaloo lagu sifeeyey atbaacu rusul kuwa rususha raaca addaaciina ila allah ee ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa dadka ugu yeedha faqad qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam licaliy bni abi aalib kama fi xadiidi sahlin radia allahu canhu fawallahi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam inuu ilaahay sababtaada kusoo hanuuniyo oo bimacnaa waddada xaqa adigu aada fusto iyadoo ilaahay taa ku waafajiyey hal qof ayaa kaaga khayr badan geela kiisa cascas marka bika macnaheedu waxa weeye an yajcalaka allahu sababan lidilaalati cala alkhayr inuu ilaahay kaa dhigo mid sabab u noqdo dadka inuu tusiyo khayrka nooc afraad baa jira oo kamida anwaacu lhidaaya waayo alhidaayatu fi laakhira waa hanuunka aakhiro ima ila aljannati wa ima ila annaar oo dadka qaarkoodna la tusiyo waddada ay jannada u marayaan sida ilaahay uu ka waramay ahluljannihii inay ilaahay taa uga mahadnaqeen alxamdu lilahi aladi hadaana lihada wma kuna linahtadiya lawlaa an hadaana allah hadihi waa hidaaya ila aljanna waddadii jannada ayaa la tusiyey hidaaya ila annaar ayaa iyaduna jirta in dadka qaarkooda aakhiro la tusiyo waddada naarta ay u marayaan si ay naarta ay ugu daataan fahduuhum ilaa siraati aljaxiim ilaahay waa ka yidhi waxaad ku hanuunisa macnaa waxaad tusisaan waddada jaxiimo loo maro tusiya walihada buri sheiku lislaam ibnu taymiya raximah llah alhidaaya waxay usoo aroortaa fi lqur'aani wa fi sunna inta badan iyadoo looga jeedo waafajin qofka la waafajiyey khayr iyo tusin la tusiyey waddo saxa laakiin waxaa mararka qaarkood ay usoo aroortay hidaayad iyadoo looga jeedo alhidaayata ila shar alhidaaya ila shar qofkii oo shar markaa la tusiyey waddadii sharka la tusiyey oo waddadaa sharka waxa weeyaan la jeclaysiiyey maxaa daba looga jeedaa bilhudaa hanuunkan ilaahay subxaana wa tacaala uu la soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa looga jeedaa kulu ma jaa bihi nabiyu calayhi salaatu wasalaam min alakhbaari asaadiqa wax kastoo rasuulku uu la yimi xagga ilaahay uu kala yimi oo ah war runa oo aan marnaba been ama khilaaf lwaaqic wax waaqica khilaafsan aan noqon karin waalawaamir wannawaahi alcaadila iyo amarada iyo nahiyada xagga ilaahay ka yimi faritaanada iyo diidmada xagga ilaahay ka timi ee iyaduna cadaaladda ku dhisan wasaa'ir alaxkaami asharciya iyo axkaamta sharciga ee kale wa alcilmu naafic almuhim waa cilmiga waxtar kale ama khabar ha noqdo ama amar ha noqdo ama nahyi ha noqdee cilmiga waxtar kale ee ilaahay nebi maxamed uu usoo dhiibay ayaa hanuunkan nebi maxamed lala soo diray halkan looga jeedaa arsala allahaasoo la soo diray rasuulahu bilhudaa hanuun wa diini lxaqi wa diini ilxaq waa min baabi idaafati almawsuuf ilaa sifatihi waa sifeeyihii baa sifadiisii loo idaafeeyey waa addiin alxaq diinta xaqa ah ama sifadoodu ay tahay inay xaq tahay sidaasi ayeehay marka diinta xaqaana maxaa looga jeedaa horta kelimatu addiin macaani badan bay leedahay luqa ahaan waxaa macaanidaasi iyo shawaahideeda min alqur'aani wa min lugati alcarab soo arooriyey abulxayaan tafsiirkiisa la idhaahdo albaxru almuxiit meelaha u fiican ee kelimatu diin macaanideeda lagu ururiyey ee aan arkay waxaa kamid ah tafsiirka waxa weeyaan abulxayaan ee albaxru lmuxiit la idhaahdo marka uu fasirayo malik yawmi ddiin fi tafsiri suurati alfatix addiin marka macaanideeda waxaa kamid a bimacnaa aljaza abaalmarinta oo ilaahay waa ka yawma alqiyaama ku sifeeyey inay tahay yawm ddiin maliki yawmi ddiin ee yawmi aljaza wa yawm alxisaab waa maalintii la isxisaabinayey waa maalintii la is abaal marinayey waxaa kaloo addiin ay u timi fi lqur'aani alkariim iyadoo looga jeedo bimacna anidaam waalqanuun iyadoo nidaam looga jeedo ay cidi samaysatay ma kana liya'kuda akhaahu fi diin ilmelik ay fi nidaami lmelik wey macanaa mu ahay nebi yuusuf inuu walaalkii qaato oo uu ku qaato nidaamka iyo arrinka ama qaanuunka meliga amaba se boqorka waxaa kaloo addiin ay u timaadaa iyadoo looga jeedo bimacna alkhuluq dhaqanka iyadoo looga jeedo oo waata la idhaahdo kamaa yadiinu lfataa yudaan inanku siduu u dhaqmun baa loola dhaqmayaa lafdada ama kelmadaasina xadiis bay ku timi albiru laa yabla walismu laa yunsa wadayaanu laa yamuut fakun kamaa shi'ta kamaa tadiinu tudaan laakiin xadiidkaasi waa xadiis daciifa cabdirazaaq baa wariyay fi lmusanaf walbayhaqi fi lasmaai wasifaat waana xadiis waxa weeyaan daciif oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka ansixin waxaa kaloo addiin ay u timaadaa bimacna alkhuduuc walinqiyad iyadoo looga jeedo cid in loo khuduuco oo loo hoggaansamo oo daana lahu baa la yidhaahdaa ee inqaada lahu wakhadac waa u hoggaansamay oo hayinbu u noqday oo waa isu dhul dhigay daana bimacnaa dalla wakhadaca weeye daana allaha bikada ay cabadahu bikada arrinkaasuu ilaahay subxaana watacaala ku caabuday weyi addiin haddaba maxaa looga jeedaa addiin ulxaq marka la leeyahay waxaa looga jeeda jamiicu ma arsala allahu bihi rasuulahu wax kastoo ilaahay uu la soo diray rasuulkiisa oo ah waxa weeyaan min alakhbaar waalaxkaam walsharaa'ic alictiqaadiya walqawliya walcamaliya wax kastoo ilaahay rasuulkiisa ugu soo dhiibay oo war ah oo axkaam iyo sharaa'ic ah wax la reebo iyo wax la isfaro ama ha noqoto mid xagga caqiidada la xidhiidha ama aqwaal ha noqoto ama afcaal ha noqotee ayaa diinta looga jeedaa alxaq marka la leeyahayna alxaq waa masdar waxaanuu ka yimi xaqa yaxiqu oo macnaheedu yahay habata yahbutu markaa shayga sugan ee dhab ahaan u jira ayaa xaq la yidhaahdaa waana did lbail waayo bailka waxaa la yidhahdaa ma sugnaado bal waa zaa'ilun waa mid zuula faama azabadu fayadhabu jufaa wa ama maa yanfacu nnaasa fayamkutu fi lardi waa kahi ilahi subxana watacaala waxaa markaa aan macno lahayna bailkaahi waa suulayaa waxaa nafciga leh oo xaqa ah ayaa sugnaanaya marka inama qiila lilbaili bail liannahu laa xaqiiqata lahu laannu jiritaan dhaba ma lahaa oo sugnaanaya waxa la yidhaahdo bailku in badanoo aimada kamidi waxay yidhaahdaan sida sheekh cabdiraxmaan ibn nasir asacdi raximah llahu tacaala wakadalika tilmiiduhu alcalaama maxamed ibnu salix alcuthaymiin iyo aimo ka horeysayba alhuda iyo addiin lxaq labadaasi kelmadood waxaa looga jeedaa alhuda alcilmu naafic baa looga jeedaa diin lxaqna waxaa looga jeedaa alcamalu saalix baa looga jeedaa amil camalka saalixa ah khulaasaduna waxay noqonaysaa ana aladi bacatha allahu bihi nabiyahu huwa alcilmu naaficu alcamalu saalix ilaahay subxaana watacaala nabigiisa wuxuu la soo diray ama usoo dhiibay laba arrimood cilmi waxtar leh cilmi waxtar leh iyo camal saalixa oo ilaahay daraaddii loo sameeyo oo lagaga daydana nebiga ilaahay subxaana watacaala uu soo diray liyudhirahu suu ilaahay uga sarraysiiyo cala addiini kullihi liyudhirahu jaarkiiyo majruurka waxa uu ku tacalluqa cafwan laamu tacliil weeyaan laamtani waxaana markaa dee hadalkani uu la xidhiidhsan yahay arsala arsala rasuulahu rasuulkiisuu soo diray bilhudaa buu la soo diray wa diinilxaqi buu la soo diray liyudhirahu ayuu usoo diray si uu uga sarraysiiyo cala addiini kullihi an addiin oo dhan si uu uga sarraysiiyo marka laamtusaynu sheegnay waa laamu tacliil oo ujeedooyinka ilaahay subxaana watacaala uu usoo diray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxaa kamid ah haddii ladaha damiirku wuxuu u noqonayaa rasuulka liyudhirahu ku jira in rasuulka ilaahay subxaana watacaala uu sarraysiiyo lannu inama yartaficu linsaanu cinda allahi subxaana watacaala bilcilmi annaafici walcamali asaalix qofku waxa ilaahay agtiisa darajo uu ku yeeshaa iyo sarreyn haddii uu ku sifoobo cilmi waxtar leh wahuwa cilmu اllahi subxaana watacaala qala allahu waqala rasuluhu iyo camal saalixa haddii la yidhaahdo liyudhirahu damiira ku jira diintu unoqonayaa lafteeduna waa sax suu ilaahay diintaa lafteeda u sarraysiiyo oo diinta islaamku inay sarrayso dimaa kale ay ka sarrayso maxaa sabab u ah dee labadaas sifee hore loo soo sheegay oo ah alcilmu naafic oo alhuda inoogu dhex jira iyo alcamalu saalix oo diin lxaq inoogu dhex jira diinta islaamku labadaasi ayaa diin kastoo kaleba ay kaga sarrayso duhuurka ama sarreyn halka waxaa looga jeedaa bimacna alculuw baa looga jeeda sarreynta waalgalaba ilaahay subxaana watacaala waa ka yihi faأyadna aladiina aamanuu calى caduwihim faasbaxuu ظaahiriin ay caaliin kuwa ka sareeya cadowgoodii muqaalibiina lahum oo iyagu ka xoog roon maxay taasi ay ku heleen iimaanka aayadda kalena waa ka ilaahay yidhi wa antum ulaclowna in kuntum muuminiin idinka ayaa kuwa sareeya waa haddii aada iimaanka xaqiijisaan ee aad sarrayntaasi waxa weeyaan aada helaysaan marka diin ulislaam ilaahay wuxuu ka dhigay diin ka sarraysa diimaha oo dhan diimaha halkan lagu sheegayna waxaa soo gudagelaya al-adyaan asamaawiya diimihii ilaahay marka horeba uu soo dejiyey xagga samada ka yimi diinta islaamku waa ka sarraysa siday uga sarraysaana waxay tahay leannu diimahaas oo dhan waa la naskiyey oo meesha waa laga saaray waxaa lagu naskiyey oo meesha lagaga saaray diin ulislaam diintan ilaahay nebi maxamed uu usoo dhiibay oo waa ka ilaahay kitaabka qur-aankaa ku sifeeyey wamuhayminan caley kitaabkan qur-aanka ahi waa mid meesha ka saaraya macanaa kutubtii ka horreysay oo dhan oo maalintii kitaabka la soo dejiyey laga bilaabo qofna looma ogola inuu ku abtirsado midaan isaga ahayn qofna looma ogola inuu ilaahay ku caabudo subxaana watacaala midaan isaga ahayn qofna looma ogola inuu taabicu noqdo macanaa diinta lagu soo dejiyey ilaahay subxaana watacaala ugu cibaadaysanaya macanaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam mooyaane inuu qof kale taabicu noqdo oo diin lagu soo dejiyey ayaan ku cibaadaysanaya uu yidhaahdo oma ogola nacam buhuurka ama sarraynta diinta islaamku ay sarraysaa waa bilxujati waalburhaan waxaa diinta islaamku diimaha kale o dhan ay kaga sarraysaa anaa xujo iyo daliil bay kaga sarraysaa oo cid markaa xujo kaga qaalib noqon karta diinulislaam haba yaraatee ma jirto waayo waa diin maxfuuda oo ilaahay subxaana watacaala uu ilaaliyey inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun laa yaatihi albaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi hala kutubtii hore aanay haysan ballanqaadkaa ilahay inuu ilaalinayo oo taxriifku uu ku dhacay kutubtii hore leexi la leexiyey iyo ziyaadaad lagu daray iyo nuqsaan waxa weeyaan lagu sameeyey waxaa kaloo diinulislaam ay ku sarraysaa oo ehelkeeduna ay ku sarraynayaan bisayfi waasinaan biljihaad in lala jihaado cid kasta oo diintan islaamka waxa weeyaan diiday oo diinta islaamka hor istaagtay laakiin goorma ayay sarraynayaan dadka muslimiinta ahi oo cadowgooda ay ka qaalib noqonayaan waxa ay sarraynayaan idaa qaamuu bi hada addiin cala alwajhi aladi yanbagi wa nasaruuh wastaqaamuu caleyh hadday diintan sidii ay ahayd ay ugu qumaan oo ay u gargaaraan oo diintan ay ku toosnaadaan lianna allaha subxaanahu watacaala qaala fi lqur'aani alkariim in tansuru allaha yansurkum wa yuthabbit aqdaamakum wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin shardigaas ayaa culuwiga mu'miniinta iyo sarraynta iyo cadowgooda inay ka xoogronaadaan shardiga ayaa ku xidhan in kuntum mu'miniin iimaanka halkan loo jeedaana macanaa waa waa iimaankii waajibka haddaad noqotaan kuwo la yimaada iimaankii waajibka idinku ahaa nacam ee loogama jeedo aslul-iimaanuun oo ah inta gaalnimada lagaga baxo lagaga baado alkhuluud fi nnaar kuwaaritaanka waxa weeyaan naarta iimaankuna waa iimaankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa iimaanu asaxaaba la iman اljahmiya wala iman اlmurja wala iman اlkhawarij wala iman اlmuctazila intaa midnaba nasri iyo sarayn lagu gaari maayo liyudhirahu calى اdiini kulihi addiin asha ku jirta waa liljins marka jins اladyaan waxaa soo gudagelaya diimihii samaawigaas aynu sheegnay ilaahay marka hore uu soo dejiyey wa min baabi اlawlaa inay soo gudagalaan diim kuwa aan ilahay aanu sooga dejinba dadku waxa weeyaan ay samaysteen wakafaa billahi shahiida wakafa allahu bacdu waa lita'kiidun wakafa allahu ilaahay baa ku filan canaa rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam oo shahiidan makhaati ugu filan marka ashahiid waa faciil oo waa mubaalaga oo min shahida ka yimi oo shaahid iyo shahiid waxaa xeel dheer ashahiid ayaa xeel dheer shahida ayaanu asalkiisu ka yimi oo macnihiisu yahay alikbaar waliclaam in qofku arrinuu isagu ogaaday uu cid kale ogeysiiyo oo ugu waramo marka macnaheedu waxa weeyaan marka le wakafaa billahi shahiida ilaahay baa rasuulkiisa markhaati ugu filan anaa cid ku waranta inuu yahay rasuul ilaahay oo uu yahay mid xaq ku taagan dadkana ugu yeedhaya ilaahay baa subxaana watacaala isagoo rasuulku shahaadooyin kale iyo maragyo kale haystay laakiin haddaanu shahaado kaleba heli lahayn ilaa markhaati furka ilaahay u markhaati furay mooyaane taas ayaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku filaan lahayd wakafaa billahi shahidan ay mukhbiran bisidqi rasuuli cid ku waranta rasuulkiisu inuu run sheegayo oo cala alxaq uu yahay ilaahay baa subxaana watacaala ku filan ka shahiidan wakafaa billahi shahiidan shahiidan waxay dhahaan culimadu waa tamyiiz waana muxawal can ilfaacil waa tamyiiz laga soo gediye ama laga soo xawilay faacilka oo asalku waxa weeyaan wuxuu ahaa wakafat shahaadat llahi ilaahay shahaadadiisa ayaa ku filan marka shahaadatu oo faacilkiya ayaa tamyiis loo gediyey lahi wakafaa billahi manaa shahiidan shahaadat llahi linabiy alayhi salaatu wasalaam waa laba nooc markhaati furka ilaahay nabigiisa u markhaati furay waa laba nooc shahaada qawliya inuu ilaahay subxaana watacaala qawlan ugu markhaati furay rasuulka oo ilaahay uu ku hadlay hadal uu ku tilmaamay inuu rasuulkiisu yahay cala alxaq runna uu sheegayo wa inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim adiga ayaa dadka ku hanuuninaya ama adu dadka waxaad ku hanuuninaysaa wado toosan hadi waa shahaada min allah waa markhaati fur ilaahay rasuulkiisa u markhaati furay tilka aayaat llahi natluuha calayka bilxaq wa inaka la min almursaliin ilahay wuxuu nebi maxamed uga markhaati kacay inuu kamid yahay mursaliinta manaa rasusha ilaahay subxaana watacaala uu diray waxaa kaloo ilaahay rasuulkiisa ugu markhaati furay bilficl hadi waa shahaada qawliya waxaa jirta shahaada ficliya ashahaada alficliya waxay tahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadka markii u yimi wuxuu u sheegay inuu yahay rasuul ilaahay uu soo diray sidaasi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay rasuulku waa kuwii ka hor yimi waa la jihaaday istaxalla dimaa'ahum wa amwaalahum wa acraabahum dhiigoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii ayuu xalaashaday waxa uu sameeyey taxaddi ayuu sameeyey maanaa bal inay keenaan waxay ku burinayaan rasuulnimadiisa ama wax caddaynaya inuu inuu ilaahay ku been abuurtay aanu rasuul ahayn maca dalika lam yastatiicuu cadowgiisa dagaalamay fanasarahu llah ilahay baa subxaana watacaala u nusreeyey oo u gargaaray hadi waa shahaada ficliya oo hadduu ahaan lahaa mid been samaynayo rasuul aan ahayn oo ilaahay subxaana watacaala ku been abuuranaya oo dadkan uula dagaalamayana dulminaya arrinkiisu muu sii socdeen waa soo afjarmi lahaa dee mid ilaahay ku been abuuranaya bal waaba halaagsami lahaaba se ilaahay uu yihi walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laakadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu lwatiin iska dhaaf waxaanuu sheegayo dhami inay wada been abuurad yihiine haddii aqwaasha qaarkood oo beena uu ku dhex dari lahaa fariinta aan usoo dhiibnay ilahay wuxuu leeyay midigtaanu qaban lahayn halbawlahana waanu jari lahayn taasi miyay dhacday waa maya taasi may dhicin mar haddaanay taasi dhicin rasuulku inaanu ahayn mutaqawil cala allah mid ilaahay waxaanu odhan ka odhanaya oo ilaahay ku been abuuranaya inaanu ahayn ee saadiq uu ahaa wa rasuul min cindi illaah ayaa taasi calaamad ay u tahay gargaarka ilaahay subxaana watacaala uu u gargaaray ayaa calaamad u ah rasuulnimadiisa ilahay waa keli ya ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allahi calaykum id jaaatkum junuudun faarsalna calayhim riixan wajunuuda lam tarawha wakana allahu bima tacmaluuna basiira ilahay wuxuu ka waramayaa dhacdadii axzaab ama gazwat lkhandaq oo gaalo badan ay isu soo xulifaysteen sidii muslimiinta reer madiina ay u baadin lahaayeen ilaahay wuxuu leeyahy xusuusta nicmada ilaahay uu idin siiyey maalintii ciidamo badani ay idin yimaadeen dhinac walba ay idinkaga yimaadeen oo aanu ku soo diray dabayl iyo ciidamo idinku aydaan arkahayn marka taas maxay daliil u tahay inuu rasuulku ahaa cala alxaq atbaacdiisuna ay ahaayeen macahu cala alxaq waa waddadii xaq ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaga dayday oo la maray kuwii nebinimada sheegtay ee beenaalayaasha ahaa sida aswad iyo musaylama iyo qataca allahu daabirahu ilaahay baa cidhibtooda gooyey magac iyo manfactoona adduunyada kagamay tegin taasina waxay daliil u noqotay waa shahaada ficliya oo ilahay uu ka markhaati kacay beenaalayaal inay ahaayeen marka shahaadat ullahi linabiyi calayhi salaatu wasalaam waa laba nooc sidaaynu tilmaanay shahaada qawliya oo ilaahay qawlan buu uga markhaati kacay inuu rasuul ilaah yahay wa inaka la min almursaliin iyo wa inaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim ficlanna nusraynta ilaahay u nusreeyey ee ilaahay subxaana watacaala aanu halaagin ayaa waxa ay tahay iyaduna shahaada ama marag ilahay uu ka markhaati kacay in nebi maxamed uu ahaa rasuul ilaahay subxaana watacaala uu soo diray xaqna waxa weeyaan dadka ugu baaqayey wa ashhadu waxaan ka markhaati kacayaa ashhadu macnaheedu waxa weeye yaana aclamu wa actaqidu sixatahu wa ukbir waxaan ogahay oo cilmi aan u leeyahay oo weliba cilmigaygaasi maaha mid ku dhisan asaatiir ee aan caqiidaysnahay oo si dhaba aan u rumaysnahay oo qalbigeyga ku sugan inuu sax yahay aan caqiidaysnay wa ukbiru bih oo aan ku warramaya oo dadkana aan u sheegayaa allaa ilaahay allaa macbuuda mid la caabuda inaanu jirin oo xaqun xaq ahi ila allahu ilaahay mooyaane ama bixaqin xaq lagu caabudaa ila allahu ilaahay mooyaane marka ashahaada sideedaba waa alikhbaaru bishay oo qofku shay inuu ku warramo can cilmin bihi warkaas oo ka dhashay aqoon shayga uu leeyahay wa ictiqaadin lisixati wa hubuuti iyo caqiidaysnaan uu caqiidaysaye shaygaasi inuu yahay shay saxa oo sugan marka ilaa saddexdaa sifo la helo laa takunu shahaadatu shahaada saxiix maraggu marag saxa noqon maayo ilaa saddexdaa shay la helo inuu qofku shaygan uu ku waramaayo horta cilmi uu u leeyahay oo hadduu qofku can jahlin ida kana yashhadu can jahlin fahadi laysat shahaada saxiixa haddii shahaadadiisu ay ku dhisan tahay jahli shahaada saxiixa taasi maaha mar labaadka laabudda an yactaqida sixatahu shaygan uu ku warramaya inuu sidaa uu warama ugu warramayo uu u sugan yahay oo sax uu ku yahay waa inuu caqiidaysan yahay oo hadduu shakisan yahayna dee shahaadadiisu sax maaha wa dee shahaadat lmunaafiqiin marka nashhadu inaka larasuulu llah ilaahay subxaana watacaala inay beenaalayaal yihiin buu tilmaamay maca anahum shahiduu macanaa qawlan qawlan way uga markhaati kaceen inuu rasuulka ilaahay yahay lakin maxaa ka maqan alictiqaad lam yactaqiduu ana maa qaaluuhu saxiixun wa haabit may ictiqaadin waxa afkooda ay ka yidhaahdeen oo a inuu nebi maxamed rasuulka ilaahay yahay inuu yahay wax saxa oo sugan may may ictiqaadin walihada baa kaadibiin lagu tilmaamay taasina waxay tusinaysaa shahaadadu inaan ahayn un afka un qofku inuu hadal ama war uu ka sheego nacam marka saddexdaa sifo ilaa la helo shahaadadu sax noqon mayso inuu qofku shaygan og yahay oo ictiqaadtay oo yukbira bi uu kuna waramo oo qofku hadduu shay arko sidaa inuu u dhacay tusaalaha wuxuu arkay qof qof dilaya inuu qofkaasi qofkii qofkaa dila yahay waa hubaa waa ictiqaadsaya waana garanaya laakin muu sheegin shaahid miyaa la odhanaya la odhan maayo marka laabudda min alqawl waa in qawl la helo taasina waxay tusinaysaa macanaa iimaanku inaanu ahayn un qawl qura inaanu ahayn un ictiqaad qura ee ay tahay laabudda inay kulmaan alqawlu waalcamalu walictiqaad qawlkii oo halkana waxa weeyaan alikbaar iyo cilmigii iyo ictiqaadkii oo camalu lqalbi uu ku jiro yatafarac canhu camalu ljawaarix camalkii jawaarixduna uu ka farcamayo intaba ilaa la helo iimaanku waxa weeyaan ma noqonayo iimaan saxa marka markaad leedahay ashhadu an laa ilaha illa macnaheedu waxa weeye aclamu waxaan ogahay nacam wa actaqidu sixata wa hubuuta waan caqiidaysana inay tahay arrin dhab ahaan u jirta wa ukhbiru biha waan kuna warramaya aan sheegaya an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu ilaahay mooyaane an laa ilaahay an laa macbuuda mid la caabudaa inaanu jirin oo xaqun xaq ahi ama bixaqin xaq lagu caabudaa ila allah ila allahu ilaahay mooyaane waxdahu xaalo uu yahay kelidii oo laa shariika lo mid wax la wadaaga aanu jirin oo mulkigiisana cidi lama wadaagto nacam sifaadkiisana cidi lama wadaagto ilaahay subxaana watacaala ilaahnimada iyo macbuudnimadana cidi lama wadaagto marka waxdahu laa shariika lahu waa jumlatun muakida likalimati tawxiid waa jumlo taakiid iyo adkeyn unu ah kalimatu tawxiid oo waxdahuna waxa ay taakiid ama adkeyn u tahay isbaatka oo ila allahu ayay tawkiid u tahay laa shariika lahuna waxay tawkiid u tahay macanaa laa ilaahadaas oo nafyiga ah waayo kalimatu tawxiid waxay ka kooban tahay nafyi iyo isbaat nafyu istixqaaqi alcibaadati cama siwa allah cid cid kastoon ilaahay ahayn in loo diido inay cibaado xaq u leeyihiin oo nafyi baa taa la ihahda iyo isbaat oo ah sugis isbaatu alcibaadati lilahi waxdah in cibaadada loo sugo ilaahay oo qura sideedabana tawxiidku labadaasu ka koobaya nafyi iyo isbaat waa in tawxiidka ay ku kulmaan sugitaan iyo diidmo sugitaan ilaahay loo sugayo cibaadadii iyo khasaaistiisii iyo diidmo cibaadada iyo khasaaista ilaahay loo dayo cid kastoo aan allah subxaana watacaala aan ahayn sideedabana tawxiidku tawxiid noqon maayo ilaa labada arrimood ay ku kulmaan sida insha allahu tacaala aynu arki doono kadalika kitaabka atadmuriya la idhaah uu ku sheegay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala iqraaran bihi qiris aan qirayo ilaahay baan sidaa u leeyahay iyo wa tawxiidan keliyeyn ilaahay aan keliyeynayo oo aan mukhlis u ahay wa ashhadu waxaan sidaas oo kale carabkayga aan ka qirayaa wa aclamu aan ogahay wa actaqidu aan caqiidaysnahay inay sax tahay ana muxammadan muxammed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisiina inuu yahay marka kalimatu tawxiid waxba halkan aada u sharixi mayno oo macnaheeda iyo shuruuddeeda iyo waxyaabaha nawaaqida iyo buriyayaasha u ah kutubtii kale waxa weeyaan tawxiidka ayaynu kaga hadalnay ciddii ilaahi subxana watacaala u calfay ee duruustaasi ka qeyb qaadatay waxaa markaa lala xidhiidhiyey shahaadada ilaahay looga markhaati kacay inuu cibaado kelidii xaq u leeyahy oo cid kale aanay xaq u lahayn shahaado laga mar laga mara kacay nebi maxamedna inuu yahay addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay inuu yahay leanna xaqa ilaahay subxaana watacaala xaqa kusoo xigaa waa xaqa rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim had iyo jeeraalana sheegista ilaahay subxaana watacaala iyo sheegista rasuulka waa la xidhiidhiyaa laakin taa maaha macneheedu inay isku xaq yihiin ama ay isku manzilo yihiin ama ay isku darajo yihiin ee xaqa ilaahay subxaana watacaala waa cad yahay waa cibaadu xaq u leeyahay xaqa rasuulkuna waa cad yahay oo rasuulku wuxuu xaq u leeyahay yacanaa tasdiiqun waitibaac in rumeeyo oo la raaco oo ilaahay fariintaa uu soo dhiibay laga rumaysto laguna raaco oo bimacnaa lagaga daydo waxaa markaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam halkan mualifku uu ku sifeeyey macanaa laba sifo ama uga markhaati kacay laba sifo oo ta koowaad ay tahay inuu yahay addoon ilaahay inuu yahay macanaa cabdun lilahi subxaana watacaala inuu yahay sifada labaadna ay tahay inuu yahay rasuulun min allah rasuul ilaahay uu soo diray marka labadaas sifana waa labada sifo ee u sareeya wa aclaa maa yusafu bihi alcabdu in la idhaha waa cabdun lilahi wa rasuulu min allah waa addoon ilaahay addoon u ah oo ilaahay ukhuduucsan oo uhogaansan rasuul ilaahay uu soo dirayna ah walihaada ba ilaahay subxaana watacaala waxaa rasuulkiisa uu ku ammaanay meelaha uu mansiladiisa iyo qadarkiisa muujinayaba inuu ilaahay addoon uu u yahay israagii ilaahay waa ka yidhi subxaana aladi asraa bicabdihi markuu ilaahay subxaana watacaala ka warramayay dacwada waanahu lama qaama cabdullahi yadcuu faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa markuu ilaahay ka warramayay waxyiga lagu soo dejiyey wain kuntum fii raybin mima nazalna calaa cabdina markaa darajada iyo sharafta u sarraysa qof uu gaadho waa taxqiiq cubuudiyat illahi subxaana watacaala ilahay addoon dhaba inuu unoqdo inuu xaqiijiyo anu saacadna haysto waad ii sheegaysaa lixda barka marku baarak llah haddii markaa taa ay u raacdo inuu rasuul ilaahay subxaana watacaala uu noqdo dee addoomihii kale waa derajo uu dheer yahay marka alcibaada waa xikmada ilaahay uu abuuray khalqiga daraaddeed wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun wa algaayatu min khalqi aljini walins waa ujeedada weyne ilaahay uu ka lahaa abuurka jinka iyo iyo insiga cibaada haddii lagu tacriifiyo ama lagu qeexo afraaddeeda iyo anwaacdeeda waxa ay noqonaysaa sida uu ku qeexay sheikhulislaam ibnu taymiya risaaladiisa la idhaha alcubuudiya ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu allahu wayardaahu min alaqwaal walacmaal aldaahira walbatina waa magac kulminaaya ee wax kastoo ilaahay uu jecel yahay oo raalli uu ka yahay oo hadallo iyo ficillaba leh kuwa muuqda iyo kuwo qarsoon oo dee qalbiga laga sameeyo leanna cibaadaadka qalbigaabaa kaba weyn cibaadaadka jawaarixdii xubnuhu ay sameeyaan waana ta abubakar iyo raggii dadka dhaafay ay dadka kale ay ku dhaafeen macnaa maa waqara fi lqalb min tacdiim illah wamaxabatihi walistixyaa minhu wakhashyatihi wakadalika quwat alraja walkhawf wagayru dalika cibaada haddii afraaddeeda iyo anwaacdeeda lagu tacriifiyo ayaa tacriifkeedu kaa u noqonaya laakin haddii la doono xaqiiqadeeda dhab ahaanteeda tacabudka laftiisa in la qeexo waxa cibaadadu waxa weeyaan ay noqonaysaa in looga jeedo nacam wa gaayatu almaxabati waltacdiim waa in weyneyn iyo jeclaansho ilaahay subxaana watacaala la weyneynayo la jecel yahay laga gaadho meesha u dambaysa taas ayaa markaa cibaadada xaqiiqaysa oo arkaanta cibaadada ayaa waxay yihiin labada rukun almaxabatu waaltacdiim weyneyn iyo jacayl qofka haddii labadaasi ay cibaadaadkiisan xataa ay ka maqan yihiin cibaado noqon mayso ilahay markaad u tukanayso haddaanad jeclayn oonad weyneynayn cibaado noqon mayso kadalika markaad soomayso markaad xajiyeyso markaad zake iyo sadaqa aada bixinayso rasuulka caleyhi afdal salaati watasliim marka labadan sifo loo kuriyey ee mar lagu sifeeyey inuu yahay cabdullah marna inuu yahay rasuulullah waxaa toore ay radin ku tahay ahlu lguluw aladiina tajaawazuu birasuuli qadrah warafacuuh ilaa martabati luluhiya kuwa rasuulka guluwiga ku sameeyey ee qadarkiisii dhaafiyey ee mansilada ilaahay subxaana watacaala gaadhsiiyey kuwaasaa loo sheegaya inuu yahay addoon laa yastaxiqu shay-a min alcibaada aan xaqu lahayn shay cibaadada kamid a waana sida uu yihi rasuulku laa tatruni kama atrat nasaara bna maryam ay laa tagluu fiya aniga guluwi ha igu samaynina xadka ha igaga gudbina sida nasaara ay ugu xadgudbeen ciisa ibnu maryam wainamaa ana cabdun anu waxaanay addoon ilahay faquluu cabdullahi warasuuluh rawahu lbukhaari min xadiidi cumar ibn khadaab radi allahu canh waxa anigu addoon ilaahay baan ahay waxaad tidhahdaan haddaad doonaysa inaad amaantaan cabdullahi wa rasuuluh marka cabdullahi waxay radin ku tahay ahlu lguluwi fi nabiy calayhi salaatu wasalaam wa rasuuluhuna waxaa radin ay ku tahay ama ay la hadlaysaa ahlu ljafa dadka rasuulka sala allahu alayh wasalam xaqiisii aan kasoo bixin ee ama beeniyeyba ama sidii waajibka ahayd aan u raacin kuwaasaa la leeyaha moodina addoon addoomaha kale la darajaa inuu yahay ee ogaada inuu yahay rasuulullah xuquuq dheeraada xuquuqda addoomaha kale dheeraadkaa inuu leeyahay waa inaad ogaataan marka macno waxa weeye waxaa laga digayaa alifraad watafriid fi xaqi nabiy caleyhi salaatu wasalaam in rasuulka quluwi lagu sameeyo oo xadkiisa la dhaafiyo iyo in xaqiisii laga soo bixi waayo oo meel lagaga dhaco labadaba waa laga digayaa sala allahu calayhi sala allahu ilaahay ha ku saliyo caleyhi rasuulka wa calaa aalihi aalkiisiina ha ku saliyo wa saxbihi saxaabadiisiina ha ku saliyo oo wasalama ilaahay ha badbaadiyo rasuulka tasliiman badbaadin maziidan ay fiihi la kordhiyey oo bimacnaa ama ziyaado ka ah salliga ilaahay subxaana watacaala uu ku saliyey rasuulkiisa ama ziyaadiya dheeraad ka ah badbaadinta ilaahay subxaana watacaala dadka kale uu badbaadiyo asala luqa ahaan waa adducaa ama salligu luqa ahaan waa adducaa waa ka ilahi wasalli calayh udcu lahum wayaan dee macneed u ducee ina salaataka sakanu lahum ina ducaa'aka sakanu lahum ducadaadu xasilooni iyo deganaansho ayay u tahay ama waxa weeyaan sharci ahaan maxaa looga jeedaa salaat ullahi calaa nabiyi salliga ilaahay uu ku saliyayo nebigiisa maxaa looga jeedaa aqwaal badan bay ku leeyihin culimadu waxaanad aqwaashaa ka heli kartaa iyo adiladeeda iyo balka u raajaxsanba kitaabka laaa jalaa lafhaam jalaa lafhaam ee uu leeyahay alcalaama ibn lqayim raximah llahu tacaala qowlka markaa culimada badankoodu ay rajaxeen waa qowlka bukhaari uu ka soo wariyey abulcaaliya alriyaaxi oo taabici ahaa laakiin uu kaga soo wariyo calaa sabiili tacliiq isagoo mucallaqa ayuu ka soo wariyaa mawsuulanna uma ansixin baabay yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkood wuxuu uhi salaat llahi calaa rasuuli wa thanaawa caleyh cinda almalaaika fi lmala-i ilacla waa ammaanta ilahay rasuulkiisa wa ammaano ee malaaigta u ammaano amaa in la yidhaahdo waa bimacna araxma taasi waa qowl daciifa oo asalaatu iyo alraxma waa kala duwanyihi wa salaatu llahi calaa nabiyihi akhasu min raxmatihi linabiy salliga ilaahay nabigiisa uu ku saliyaa waa ka khaasaysan yahay oo bimacnaa ka darajo sareeyaa raxmadda ilaahay subxana watacala nabigiisa unaxariisto oo salaat llahi calaa nabiyi waa raxmatun wa ziyaada waa raxmad iyo dheeraad inay kala duwan yihinna waxayna tusinaya dee raxmadu waa caam oo ilaahay subxaana watacaala yarxamu nabiyu wayarxamu kadalika cibaadahu saalixiin waxaana dee laysku waafaqsanyay qofka in raxmad loogu ducayn karo oo la odhan karo raxmat ullahi calayk qofaan nebiga aan ahayn laakiin waa laysku khilaafay ma lagu saliyi karaa cid aan nebiga ahayn o sala allahu calayka ma lagu odhan karaa taasina inay kala duwan yihin bay tusinaysaa min awdax iladila waxaa kamid a adilada u cadcadee tusinaysa asalaatu iyo alraxma inay kala duwan yihiin qawl allahi tabaaraka wa tacaala ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma ilahay muxuu isku cadfay halkan asalaat iyo alraxma catafa alraxmata cala asala asalkuna waxa weeye ana alcatfa yufiidu lmugaayara labada laysku cadfay xuruufu labada isamee ama labada ficil ee xarfulcadfi loo dhexaysiiyaa asalku waxa weeye inay kala duwan yihiin laakin dee mugaayarada ayaa anwaaca sa sheikh ulislaam ibnu taymiya uu ku tilmaamay kitaab ulimaan markuu ka waramayo cadafka laysku cadfay iimaanka iyo camalka saalixa ila aladina aamanuu wa camiluu saalixaat oo qaarkood marka ay u daliishadeen in camalka saalixi iimaanka aanu kamid ahayn calaa kuli xaal shubhada markuu ka jawaabayo waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamaa alcadfi inuu faa'ideeye mugaayar waana sida culamaa u luqa yidhaahdeen kala duwanaansho labadan la isku cadfay ay kala duwan yihin laakin kala duwanaanshahaasi ayaa marba si noqda mar si dhamaystiran bay u kala duwan yihiin mar waxbay ku kala duwan yihiin laba shay oo mustaqilay kala yihiin maha macneedu cumuum iyo khusuus baa laga yaabaa inuu ka dhexeeyo marka alraxma iyo asala waxaa ka dhexeeya halkan maanaa cumuum iyo khusuus baa ka dhexeeya oo alraxma waa caam asalaatuna waa waa khaas weyi waa gaar marka sidaa ayaa saxiixa salaatu llahi calaa nabiyihi iyo raxmaddu inay kala duwan yihiin oo ay darajo sarayso waxa weeyaan salaatu llahi calaa nabiyihi insha allahu tacaala bal aalka iyo saxaabada iyo farqiga udhexeeya alsalaatu iyo assalaamu marka gooni loo kala sheegiyo marka meel lagu wada sheeg darsiga insha allah soo socdaynu kaga hadlo wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina maxamed